gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehleye ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha saldhigga booliiska deegaanka eelgaal ee duleedka magaalada beledweyne munaasabada dhagax dhig ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle taliyo ku-xigeenka qeybta guud ee booliiska gobolka hiiraan korneel muuse xayuuke iyo taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne gaashaanle cabdulaahi maxamuud gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle muuse salaad wehleye ayaa ka hadlay ahmiyadda oo bulshada deegaanka eelgaal u leeyahay saldhigan waxaan joognaa deegaanka ceelgaal oo runtii ah deegaan qadiimi ah maalmihii ugu dambeeyena dadka reer ceelgaal ay u soo jeesteen horumar iyo dowladnimo iyo nabadgelyo iyo xasiloonihii ismaqal magacyo kala duwan oo normali oo aan qurux badnayna ay u baxeen waxaan rabnaa in maantay wadahadal dheer iyo iswaraysi kadib waxaan hordhac si hordhaca horumarintii aan uga bilownay maadaama dalka soomaaliya amniga ou nambar kow iyo laba iyo saddex ka yahay si loo soo celiyo saraynta sharciga si loo soo celiyo nabadgelyada si loo soo celiyo ismaqalkaas sharcigu halkan uga shaqeeyo waxaan ku bilownay xaruntii booliiska ama saldhiggii booliiska deegaanka ceelgaal taasoo ay fulinayaan maamulka gobolka hiiraan oo aan maanta ka dhagax dhignay isla asbuucaana iidanka ilaahay uu bilaabanaya dhismihiisu si ay ugu adeegaan bulshada reer ceelgaal booliisku waxaan rajaynaynaa in xilli dhow uu soo gebagabeebi doono dhismahaasi bulshadana loogu adeegi doono haddii alla idmo reer ceelgaalna aaday u mahadsanyihin waxaan uga mahad celinaynaa inay u garaabeen dowladnimada inay u garaabeen horumarka inay u garaabeen wax kasta oo wanaag iyo horumar ee halkan ay deegaankan ku gaari lahay aad iyo aad u mahadsan saldhigga booliiska ee laga dhagax dhigay deegaanka ceelgaal ee gobolka hiiraan ayaa door muhiima ka qaadan doono in bulshada deegaankaasi ay helaan dadejinta adeegyada dawliga ah iyo xasilinta amniga